yii xoogaa yeela miyirsaday wuu u yimid markaasu abubakar ka hormaray taa waa inu imaan laakiin tani waxaa laga wadaa saa waxay ka horeysay xanuunkiisa ugu geeriyoon doono intay lugta murkacatay buu tujiyey saxaabada isagoo fadhiya ayaguna taagtaagan yahay markuu arkay iyagoo taagtaagan buu marka wuxuu utilmaamay fadhiista ayagu marka waxay ufadhiisanayaan waxay u fadhiisanayaan imaamkoodu maadaama uu fadhiya waa inay fadhiga ku raacaan saas daraaddeed buu ufadhiista yiri macanka ayib xiina goortii ishtakaa uu nabigu sal ly slam xanuunsaday wasallaa weyna tukadeen annaasu dadkii waraahu gadaashiisa qiyaaman iyagoo taagtaagan fa ashaara wuu tilmaamay ilayhi iyaga wuxuu utilmaamay nabigu an ijlisuu ay ijlisuu fadhiista fa jalasuu way fadhiisteen falama insarafa markuu salaadii kasoo gadoomo salaadii dhameeyo kasoo ka baxay ayuu qaala nabigu wuxu uri sal ly aslam in kidtum waxaad sigteen aanifan mar dhow waxaad sigteen latafcaluuna inaad samaynaysaan ficla farisa waruum ruum iyo faris falkoodii iyo kaliya say yeeli jireenee samayn jireen inaad samaysaan baad sigteen ood ku dhawaateen bu nabigu sal lay slam oo say sameeyaan waad yaquumuuna way istaagaan calaa muluukihim boqoradooda iyo madaxdooda dushooda istaagaan walxaal hum boqoradii iyo madaxdiina qucuudun ayihiin kuwa fadfadhiya ilan way adoonsan jireen dadkii adoonsan jireen madaxdu way caabudi jireen oo waa loo sujuudi jiray marka siyaabaha loo caabudo waxaa kamid ahaa labadii dawladood waaweyd wey furs iyo ruum furs iyo ruum labadii dawladood marka boqoradooda iyo madaxdooda dadku isagoo fadhiya ninka madaxda waa fadhiisanaya boqorku waa fadhiisanaya dadkuna inta uu fadhiyo way taagtaagnaanaya marka waa cibaado sooma ay isaga caabudayaan marka dhaqankii faris iyo reer ruum iyo reer faris lagu yaqaanay mid u eg inaad samaysaan baad ku dhawaateen bu nabig sal lay slam sababku muxuu yahay nebigoo fadhiya salawatulli waslamu caleyh hadday iyaguna taagtaagnaadaan soo uma eka ficilkii gaalada u egyaha macnaha dhaqankii gaalado kale ayuu u egyaha macnaha ayib markaasaa nabigu wuxu yuri sal lay slam falaa tafcalu ha yeelina saa ha yeelina bu nabigu sal lay slam inamaa jucila waa la yeelay alimaamu imaamka waxaa loo yeelo dadka looga hormariyey waxaa imaam looga dhigay liyu'tama in lagu daydo bihi isaga in la raaco oo wuxuu samaynaya laga daba sameeyo oon la khilaafin baa imaamka sidiisaba meesha loo istaajiy imaam lagama dhigeenoo dadka lama hordhigeen haddii ruux walba siduu rabo samayn karo dadka waxaa loo hordhigay waxa isagu uu sameeyo un in laga daba sameeyo wuxuusan samaynina inaan la samaynin isaga un in la raaco macnaha marka maadaama uu fadhiistay imaamkiinii waa inaad fadhiisataan w macnaha inaad raacdaan wey ood ku raacdaan fadhiga fa idaa rakaca hadduu rukuuca bu nabig uri sal lay slam imaamku markuu rukuuco farkacuu idinkuna rukuuca ka daba rukuuca macnaha waidaa rafaca hadduu rukuucda kasoo kor noqdona farfacuu idinkuna kasoo kor noqda markuu rukuucda kasoo toosto oo isagu istaagiisa dhamaysto markaa kadib idinkuna kasoo daba toosto waidaa sallaa hadduu tukado jaalisan isagoo fadhiyana fasalluu tukada juluusan idinkoo fadhiya ajmacuuna kulligiinba hadduu fadhiga idinku tujiyana oo isagoo fadhiya idin tujiyana idinkuna fadhigu kula tukada ha taagnaanina buu nabigu sal lay slam xadiidka bukhaariy muslim baa wariy ayb marka ujeedada hadda xadiiska loo keena waxa weeye ruuxu markuu xanuunsanayo hadduu kici waayo oo ay u saamixi weydo yani xanuunku u saamixi waayo inuu istaago salaada istaag ku tukado fadhiguu ku tukan karaa wuxuu intaa inoogu daray imaamkaagu hadduu fadhiyana waad la fadhiisana saasaan ka faaidaysan imaamkaagu hadduu kici kari waayo aduguna waa inaad la fadhiisatood fadhiga ku tukato saasuu xadiidku uu amraya xataa adigu awoodba ulaho haddaad doonto waad kari kartaa ilaa istaago lakin maadaama imaamkaagu fadhiyo la fadhiiso maana ayib xadiidka marka saasuu tilmaamaya laakiin nebigu sal lla alay wasalam xadiidkaas hore ee uu sheekhu tilmaamay qayb ka mida uu ka tilmaamay oo kutusaya nebiga sal lay slam markii uu xanuunsaday xanuunku ku geeriyoon doono xadiiska dheer ee bukhaari uu wariyey caaisha radi allahu canha baa yaa warinaysa oo nebigu sal lay slam ka sheegay nebigu markii salaadii la gaadhay bu wuxuu damcay inuu dadka tujiyo marka wuu kici waayay dadkii ma tukadeen bu yii waa waa laiskuga yaabale nabigu biyo ii dhiga bu nabigu sal lay slam biyaa loo diyaariyey uu qabaystay si bal xanuunka uga yara jabo inuu kuxuu damcay uu kici waayo alamiir daboolay haddana biyo ii dhiga bu yii waa qabaystay inuu kuxuu damcay waa kici waayo haddana biyo ii dhiga bu yii inuu kuxuu damcay waa kici waayo saddex goor markuu sameeyey bu wuxuu yihi abubakar u sheegoo gaarsiiya dadka ha tujiyo abubakar baa marka dadka salaada geliyey markuu salaadii geliyey ayuu nebigu waxoogaa yaro fudayda dareemay dadkii salaada ku jira markaasaa laba nin intuu garbaha iqabta yidhi cabaas iyo cali bin abi aalib garbaha iqabta intuu yidhi oo soo nuuriyeen baa waxay soo fadhiisiyeen abubakar garabkiisa abubakar oo imaam ah iyo garabkiisa soo fadhiisiyeen markaasuu nebigu sal lay slam isagoo fadhiya buu dadkii salaada ku jiyey abubakarna nebigu garab taagnaa dadkuna way taagnaayeen abubakar marka nebiga salaadiisu ku daynayay dadkuna abubakaroo taagan bay salaadiisa raacayeen oo soo gaadhsiinayey nebiga salawatulli wasalaamu caleyhi yani dhawarkiisa takbiirtiisa iyo soo gaadhsiinayay iyo ficilkiisa intaba ay ka arkayeen macna ile nebigu waa fadhiya sal alay waslam marka yani taas xadiiskaasi marka wuxuu kutusaya in nebigoo fadhiya sal alay wasalam dadkiioo taagtaagna inay ku daba tukadeen sooma kan meesha inoogu qorana wuxuu leeyahay haddii imaamkiina fadhiyo la fadhiyo labadaa xadiiskaas marka labadaa xadiis bay culimmadu kala qaateenoo alimaamu shaafici iyo sheekhiisa xumaydi iyo abu xaniifa iyo rag culimo badan oo la socda waxay leeyihin xadiiskaasaa dambeeyey xadiiska nebigu xanuunku ku geeriyoon doono ku saabsan ee isagoo fadhiya uu saxaabada tujiyey iyagoo taagtaagan kaasaa dambeeyey kan marka meesha inoogu qoran waa la nasakayoo waa laga dambeeye waa la bedelay xaaladii horay ahayd laakiin sharci baa ka dambeeyo xukunkaa waa la bedelay buu leeyahy taas waxa weya waa madhab culimada qaarkood ay maraan oo marka waxay qabaan hadduu ruuxu imaamkiisoo fadhiyo ku daba tukado waa inuu taagnidiy taagnidiisa wato oo uusan fadhiisanin saa imaamu shaafici iyo rag badan madhabkay mareen macna saas marka laba labada xadiistaadka waa suurtagal in xadiiska dambe la yidhaahdo wuu nasakay oo kaa hor waa la nasakay la fadhiisan maayo waxaa kaloo suurtagala in imaam axmed madhabka uu marayo in la qaatana waa suurtagalo ay ku raaceen weliba rag badan oo kamid a raggii yani muxadisiintii madhabka shaaficiga sida maala ibn khusayme oo kale ibn xibbaan oo kale yani ibn mundir oo kale way ku raaceen oo wuxuu leeyahay marka imaamkaaga aada la fadhiisanayso hadduu fadhiyo waxa weye waa markuu salaada fadhi ku bilaabo hadduu salaada markuu bilaabahayba fadhi ku bilaabo waad la fadhiisanaysa oo waxaa markaa ku saabsan xadiiskan waidaa salla qaacidan fasalluu qucuudan la fadhiista haddiise imaamkii intuu salaadii taagni ku bilaabo uu wadi waayo taagnidii wadi waayo salaada dhexeeda uu fadhiisto la fadhiisan mayseed waad wadan adigu taagnidaadii baad wadanaysa taana wuxuu yani ku fadhiisiiyey xadiidka ku soo arooray nebiga xanuunkiisa salawatulli waslamu caleyh leanna abubakar baa dadka salaada geliyey isagoo taagan sooma nebigu imaamnimadiisu gadaal bay ka timid gadaal bay ka timid marka taagni bay dadka salaada ku galeen imaamkuna waa taagnaa imaam fadhiyo gadaal buu ka yimid marka marka saasoo kale haday dhacdo taagnidaadii baad iska wadanaysaa buu leyahy imaam axmed rag badan baa ku dhaca mana siyaabo badan oo siyaabahaasi ay kamid yihin baa lagu jamciya labada xadiis mana ayib waxaan ka socon ujeedada hadda meesha laga leeyahay una sheekhu u keenay waxa weeyaan xaaladaha in salaada laysu taago layska saamaxay waxaa kamid a hadduu ruuxu xanuunsanayo ama imaamkiisii oo kici waayey uu ku daba tukanayo ayib salaat lmariidi jaalisan ruuxa xanuunsanaya salaadiisa uu fadhi ku tukaday salaatulmariidi ruux xanuunsanaya salaadiisa jaalisan xaalo uu yahayna uu tukado isagoo fadhiya wuxuu yihi waqaala cimraan ibni xusein cimraan ibni xusein wuxuu yihi radi allahu canhu kaanat waxaa ahayd dii aniga waxaa igu sugnayd oo yani aan qabay weye bawasiiru yani baasiir bawasiir waa jamcu basura basur wey basuurtana waxa la yihahda waa baasiirta waa cudurka dabada ku dhacday kaanat dii bawasiiru ayaa igu sugnayd waxaa igu sugnayd yani yani bawasiir baa yaan lahaan jiro on qabi jiray fasaltu waan weydiiyey rasuul allahi sal ly slam rasuulkaan weydiiyey faqaala wuxuu nabigu sal lay wasalam salli tuko qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastadic haddaadan keri karin inaad taagnin ku tukato faqaacidan adoo fadhiyo tuko fain lam tastadic haddaadan keri karin fadhiga facalaa janbin adoo dhinac dhinac u tuka tuko saas maana hadaad kari karto istaag waad kari weyday sooma fadhiga ku tuko waad kari weyday sooma dhinac utuko adoo jiifa oo dhinac dhinac u yaala tuko hadaad intaa wax ka badanba kari weyda intaasaa lagu laga raba inaad kutuko oo ruux masalan yani sariirta saarnaa oo kale yani aan toosi karin fadhiisan karin fadhigiisaas jiifkaas ku tukanaya maana ayib sujuudii iyo see laga yeelaya rukuucdii iyo afcaashii faraha badneed see laga yeelaya waa tan hore usoo marnay waa la ishaaraya saas ma ishaaro unba macnaha ku tukanaya ruux ayib waqaala wuxuu yii nbi waqaala aydan waqaala wuxuu yihi ninka la yihahdo cimraan ibn xusein aydan hadalka dib lagu noqonaya sa'altuhu waan weydiiyey nabiga sal lay wasalam can salaati rajuli ruuxa salaadiisa ayaan weydiiyey walxaal huwa ruuxasi qaacidun uu fadhiyo ruuxoo fadhiya salaadiisa ka waran ba yani ruux fadhiga ku tukaday salaadiisa ka waran faqala nabigu wuxu uri sal lay slam man sallaa ruuxii tukada qaa'iman isagoo taagan fa huwa kaasaa afdalu fadli badan kaasaa fiican waman sallaa ruuxii tukada qaacidan isagoo fadhiyana falahu waxaa u sugnaaday oo uu leeyahay nisfu ajri qaa'imi kii taagnaa ajirkiisa niskii buu leeyahay ruuxa taagan ee taagnida ku tukaday ajirkii la siin lahaa nis أما هاتكي أيا كم فلي وكتك ذا لسيني طيب ومن صلى روحي تكذا نائما أستغل شيفنا وفي رواية وحي رواية كان تسع روسي مضجعا أستغل لعنين عويان نائم كأي مضجعة فرق بقى أول حي نائم كوحا لإرادات روحة في حبي آه أما دينا هوس يعني دينا دينا هوس في حبي أما أقول دينا يسألونك هيا له أما فضي هكو سيحدو أما تاجني هكو سيحدو روح هدو سيحدو النائم بالله tan marka lagama wado macnaha lagama wado ee waxaa laga wadaa macnaha uu faa'iideynaya kelimada dambe oo mudajican taa macnaha yani muusan hurdine laakiin dhinaciisa dhulka yaalla wey macnaha wuxuu yihi waman sallaa ruuxii tukada naa'iman isagoo dhinac u yaalla wa fii riwaayatin mudajican isagoo dhinaciisu dhulka yaallo ruuxii tukada falahu waxaa u sugnaaday ruuxaana nisfu ajri qaacidi kii fadhiga ku tukaday ajirkiisa nisfii buu leeyay marka yaa ugu fadli badan ruuxa taagni ku tukaday kaa haaskii waxaa ah ruuxa fadhiga ku tukaday كهاسكي وحا وحا كتكدي شيخ كتكدي طيب والمراد وحا لولا تشيدا به كان وحا لولا تشيدا المريض وحا حنوسنا يا ابو شيخ لي حديث كان تاجنيدا هي فضلغا هي تشيفكا صدح دودا اني كلا فيعين وكلا فضل بنين تلمامي ما وحا لغا ودا روح حنوسنا يا مس وحا لغا ودا روح سنده تكلي شيخ عليه روح حنوسنا يا لغا ودا فقد قال وحوري انس رضي الله عنه انس وحوري خرج وصابح رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وصابح صابح على الناس ضد شوط بكصابح ضد بكصابح النبي صلى الله عليه وسلم والحال هم يصلون أي تكنيان قعودا كوفر فليع يقع من مرض حنون درتنا لفر فليع أيقع حنون لك شعواي حنون لفر فليع تكنيان نبي كصابح صلى الله عليه وسلم فقال وفر لمكة نبي إن صلاة القائد روح فليع سلاجي على النصف نصف يهاف بيهافي من صلاة القائم كتاجا سلاجي سنصف يهاف يعني روح تاجين سلاديسا أشرك كهل لها نسكت أما هاتكت بالسنة والمعنى مركز سبب كحديث وقصة عروري من كوية هاي وضد حنون سنة وكعي وهي وصاص ما إذا أنا صوت المامي حديث كهر الأول وقصة عروري سجنة تاهم بالقوة ضيايو روح حنون سنة وكعي وهي وتبرتي سوئين بين عدين عوص بيحضر بين عدين عكوت كذا أما تبرتي سفلي أي ناس ويدي روح حصل قولة معنى طيب مركز waxa uu leeyahay khaaabi ninkan aa nin culimada ka mid a yani xadiidka cimraan bin xuseyn ee hadda riwaayaadkiisa kala gedisan laynoo soo sheegay waa ruuxa waajib salaada waajibka tukanaya salaad waajib uu tukanaya saasuu le salaad waajib uu tukanaya haddana isagoo taagni ku tukan kara taagnidusa dhibayso wuu staagi kara laakiin dhib bay ku tahay yuu fadhiga ku tukan ama isagoo fadhiga ku tukan kara laakiin dhib uu ku yahay buu jiifka ku tukanya markaasaa waxaa laleeyahay inuu taagnida oo dhibaysa uu isku kanifo baa waxay ka fadli badan tahay inuu fadhiga ku tukado ama isagoo fadhigii oo dhibahayo oo ku rafaadahayo inuu ku tukado baa waxay ka fadli badan tahay inuu dhinac dhinac isagoo ujiifa tukado oo markaa u fudud saas maana marka ruux intuba u banaan yihiin laakiin kii ku adkayd intuu iska daayay ka u fudud qaato ruuxaasaa يو حديث كهل ليا بلي معنا حافظ من حجر نفس الباري وحول إيهاي سيدات إني لهداي وفي عبد وصال وحن بعض طيب لكن علماء كان وحي ليه حديث كان أولا يا يعني صدح ذو ذاك منع أتشيفة يكفرني وكنت كان يكتاغن كلا فضيلة وصلاة الصلاة صلاة الصلاة الروح تكني لأن صلاة الصلاة إن كان والوجود تنكر فضي والوجود تنكر شيف والوجود تنكر تاجين والوجود تنكر حتى أدو أولك حتى أضو كريكا هذه من الروح والتاجين كتكلم صلاة السنة هي وحكا فضي بدايا ميت فضي كتكلم وحكا كلا كفضي بدايا ميت كلين عدين عوشي كتكلم متى صلاة السنة هي العلماء قارفة من الأقل الحياة لم يليه روح هذو حنون صلاة أو استاجي كريواي أما أو حنون صلاة أو فريسل كريواي oo sida karaankiisa kolba intii asalaada uu ku tukado sida xadiiska ku soo aroortay ajir buuxa loo qoraya oo waxba laga dhigin ilaa fadhigiisa ka mid حديث أبو موسى الأشعري أولنا وبخاري كسر أراني يا وحو ليه هاي النبي صلى الله عليه وسلم أبوك هدو حنصره أما أول سفره ألا وحو أقر يا وحو سمين شري إنسو سنحنو سنين أما أول سفره بس الروح هدو حنصره أو كعي كرواية حديث هو حكم وقت الثلاثي سوى حلو قرر يا سيدي روح إساك كتو كدوكل وحنصره وفريسان كرواية سيدي روح إساك كتو كدوكل لو قرر wuu safray salaatuleil iyo sunuu tukan jiray safar buu galay iyo socdaal sidii isagoo salaatuleilkiisa tukadoo kale loo qoray xadiiskaasi marka wuxuu tilmaamayaa inaan wixii cudurdaar ahaan aada uga tagto inaysan ajirkaagi wax udhimin laakiin ruuxii cudurdaar la-aan waxaan uga taga unbay ku imaan kartaa cudurdaar la-aanna waxaa looga tegi karaa un salaada sunada laanna salaada waajibka ah qiyaamka iyo istaagga laga lagama tegi karo cudurdaar la-aan soosaas ma waxa cudurdaar la-aan istaagga looga tegi karo un waa salaadaha sunada marka salaad sunna bay ku xambaaraan culimada qaar kamid maha ayb wuxuu yihi sheekhu wacaada wuu booqday nabigu sal lay slam mariidan ruu xanuunsan ayuu booqday fara'aahu wuxuu arkay ruuxii ayuu arkay yusallii isagoo tukanaya calaa wisaadatin barkin dusheeda isagoo ku tukanaya barkin buu kudul tukanaya wisaadada waxa la yidhaha waa barkimaha dheer dheer ee ama lagu tiirsado marmarna waa lagu seexda fa akhadahaa markaasuu nabigu wisaadadii ama barkintii qaaday fa ramaa markaasuu tuuray biha iyadii wuu ka tuuray fa akhada wuxuu qaatay ninkii cuudan yani qori qori yaro ballacan oo ballaaran ama qori weyn buu qaatay si ugu liyusaliya si ugu tukado caleyhi dushiisa oo barkinta booskeedii uu galo macnaha fa akhadahu nabigu waa ka qaaday fa ramaa bihi waa ka tuuray wa qaala wuxuuna yidhi nabigu sal lay slam markuu labadaba ka tuuray salli tuko cala alardi dhulka ku tuko in istidacta haddaad awoodo dhulka ku tuko haddaad kari karto wailaa haddaad kari weydo fa awmi ishaar iimaaan ishaaro silmaan oo keliya rukuucdiiyo sujuudi silmaan macnaha waxaad muddaa malaha meeshuu ku sujuudi lahaa ayuu barkin dhig si ay ugu soo dhawaato dhulkii kor intuu usoo qaato oo ugu sujuudo macnaha markii laga tuurayna wuxuu soo qaatay qori yani weynoo yaro sarreeya si ay ugu soo dhawaato ku tukashadiisa ugu soo dhawaato markaasuu nabigu sal lay waslam labadiiba intuu ka tuurayba wuxuu yihi haddaad kari karto dhulka ood gaari kartana ku tuko haddaad gaari kari weydana waxba barkin iyo geed iyo qori iyo haisku kallifine sujuuddi iyo rukuucdii ishaaro un kaga gaabso saasuu nabigu uri sal sl lanna waa fududayn waa waa fududayn salli tuka buu nabigu uri sal lay slam cala alardi dhulka dushiisa ku tuko in istadacta haddaad awoodo wailaa haddii aadan awoodi karin fa awmi tilmaan sujuuddi iyo rukuucdii iimaaan tilmaamin oo wajcal waxaadna ka dhigtaa sujuudaka sujuudaada akfada mid ka hooseysa min rukuucika rukuucda waa tii xalayta aan tilmaamayno macnaha rukuucda ha ka hoos marto markaad foorarsanayso rukuucda foorarsigeedu waxaan dhihi lahaa sujuuda foorarsigeedu waa inuu ka hoos maro rukuucda foorarsigeeda macnaha ayib ruux xanuunsanayana salaadiisu waa saas kolba sida sabartiisu ay tahay buu u tukan way macnaha wuxuuna yidhi asalaatu fi safiina doonta dhexdeeda oo lagu tukado wasu'ila waa la weydiiyey nabiga sal lay waslam can isalaati salaada xaggeedaa la weydiiyey fi safiinati doonta dhexeeda lagu tukado salaada doonta lagu tukanayaa nabiga la weydiiyey sal lay slam faqaala nabigu wuxuu yihi salli tuko fiihaa doonta dhexeeda ku tuko qaa'iman adoo taagan ilaa an takhaafa inaad kaaba cabsato mooyaane algaraqa inaad maanshooto yani inaad hafato oo biyaha ku dhexdhacdo inaad ka cabsato mooyaane taagida ku tuko haddaad kari karto mana haddaad ka cabsanayso inay biyuhu ku hafiyaan ama aadba ka dhacdo ama aadba taagidii ay kuu suroobi weydana fadhiga kutuka saas nabigu sal lay slam walama asana markuu da-oobay nebigu oo wakabira uu yani daweynaaday lama asana markuu daweynaaday oo wakabira uu weynaaday ayuu istakhada nebigu wuxuu samaystay camuudan tiir fii musallaahu meeshuu ku tukado ayuu tiir ka samaystay tiirkaasoo yactamidu uu cuskanayo caleyhi dushiis markuu duqoobay oo da-du qabato nabiga sal lay wasalam oo macnaha lixdan jir uu gaaray saddex lixdan jir buu ku geeriyooda nebigu sal lay wasalam markuu da-oobay oo xoogaa cuslaaday iyuu meeshuu ku tukanayay buu tiir tiir samaystay tiirka marka wuu ku istaagaya wuu cuskanaya ma ku istaagaya macana marka way banaantah ruux hadduu culays la istaagi waayo ama xanuunba la istaagi waayo inuu shay cuskado baa u banaan macana ama baasha bukooradda la cuskado ama birahan dadka xanuunsanaya ay cuskadaan ama tiirba inuu qabsado macnaha waxuu ku istaago yani taasaa laga qaadanaya waa markuu culus yahay ruuxu macnaha ama xanuunsanaya ayib marka doonta waxaa la mid a doonta waxaa la mid a daabuurkii baa la mid a oo waxaa la mid a diyaaraddii baa la mid a hadday taagni kuu suurowdana taagni baad ku tukan hadday taagni kuu suuroo weydana fadhi baad saas maala hadday taagnidii ama yani istaaggii baan suuroobaynin oo meelaad istaagtaba ma helaysid yani diyaaraha qaarkood diyaaradaha qaarkood wadamada muslimiinta ay leeyihin qaar badan oo kamida meel lagu tukaday ugu talagalaan meel lagu tukaday leeyihin marka meelaad istaagtay haddaad helayso diyaaradda kamida waa inaad istaagto adoo macnaha kursigaaga fadhiyaad tukanaysa maala ayib alqiyaamu istaagii iyo walqucuudu fadhigii fii salaati leyli oo salaada habeenkii dhexdooda ahaaday salaada habeenkii la tukadee sunnada ah inuu ruuxu fadhina ku tukan karo istaagna ku tukan karo ayuu meeshan kaga hadlay wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yusallii mid tukada laylan habeen dawiilan oo dheer qaa'iman isagoo taagan buu tukan jiray wa laylan habeen dawiilan oo dheerna qaacidan isagoo fadhiyo tukan jiray habeenna habeen dheer wakti dheer oo habeenka ka mid a fadhi buu ku tukan jiray nebigu sal ly slam wakti dheer oo habeenka ka midana taaganiduu ku tukan jiray nebigu sal ly slam macnaa waa salaadii sunnada ee habeenka la tukan jiray salaatuleylkii waa wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal ly slam idaa qara'a hadduu akriyo qur-aankii la akriyahayo salaada lagu tukanayay qaa'iman isagoo taagan hadduu akriyo rakaca wuu rukuuci jiray qaa'iman isagoo taagan wa idaa qara'a hadduu qur-aanka akriyo qaacidan isagoo fadhiyana rakaca wuu rukuuci jiray qaacidan isagoo fadhiyo yani qur-aanka salaada lagu tukanayo faatixada iyo qur-aanka kaleba hadduu taagni ku akriyo isagoo taagan uu salaadii galo oo saa uu ku akriyo markuu rukuucayo ma fadhiisanaye isagoo taagnidii taagan buu rukuucaya sujuudda unba markaa usoo fadhiisanaya haddiise laakiin uu salaada fadhi ku bilaabo oo uu qiraa'adii faatixadii iyo suuradihii kale uu fadhiga ku akriyo markuu inuu rukuuca doonayo ma istaagaye asagoo fadhiyu rukuucaya markaasuu sujuudaya saas marka taa macnaheedu waxa weyaan haddaad fadhi wax ku akridana fadhi ku rukuuc haddaad taagni ku akridana taagnida ku rukuuc si suuro kale waa banaan tahay wy macnaha si kalena waa inoo soo socotaa insha allahu tacala waa wuxuu yihi wakaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam axyaana marmar yusallii mid tukada ayuu ahaa jaalisan isagoo fadhiya isagoo fadhiyu marmar tukan jiray fayaqra'u markaasuu akriyaya qur-aankii uu ku tukanayay buu akriyaya walxaal huwa isagu jaalisun u fadhiyo ayuu qur-aankii akriyaya macnaha fadhi buu salaada ku gelayaa qur-aankii la akrin lahaa buu fadhigaa ku dhammaynayaa ayb faidaa baqiya hadduu hadho markii uu hadho faidaa goortii baqiya ay hadho min qiraa'ati akrintiisa markay ka baaqito ka hadhsan tahay qadra maa yakuunu qadra maa shay qadarkii yakuunu ahaanaya halaaiina soddon aw arbaciina afartan aayatan oo aayadood afartan aayadood ama soddon aayadood qadarkoodu markay u laaban yihiin e ayuu qaama istaagaya faqara'ahaa markaasuu afartankii ama soddonkii u laabnaa buu akriyaya walxaal huwa isagu qaa'imun uu taaganya isagoo taagan uma kadibna rakaca wuu rukuucaya wasajada wuu sujuudaya taasina waxa weyaan yani fadhigii baad ku bilowday salaadii salaati habeenkii salaatuleylkii waay waa salaadii sunnahayd waajibkii ma ah salaadiisuna fadhigaad ku bilowday waad akriday faatixadii baad akriday adoo fadhiya suurat lbaqaraad akrida waad dhamaysatay meeshaad rabtay inaad ku rukuucdo markaad wax yar u jirto afartan aayadood ama soddon aayadood uga laaban yihiin ayuu markaa istaagi afartanka ama soddonkaa u laaban buu marka taagnida ku akriyaya rukuucdii marka isagoo taagan buu rukuucaya markaasuu sujuuda u fadhiisanaya nabigu salawatu wasalamu caleyh taana waa yeeli jiray oo marka maxay dhacday qiraa'adii la akrinahayey iyo qur-aankii la akrinayay baa qaarna wuxuu dhacay fadhi buu ku dhacay qaarna taagni rukuucdiina waxay dhacday taagni bay ku dhacday tanna waa banaan tahay sii horena waa banaan tahay macnaha inaad fadhi ku wada dhamaysato waa banaanta taagni inaad ku wada dhamaysato waa banaanta inaad fadhi iyo taagni aada u qaybiso waa banaanta ood qaarna fadhiga ku dhamayso qaarna adoo taaganaad dhamayso intaba waa banaanta way macnaha uma rakaca markaasuu rukuucaya isagoo taagan wasajada wuu sujuudaya uma yasnacu wuu samaynaya fi rakcati aaniyati rakcadda labaadna mila dalika sidaasoo kale ku samaynaya oo sidee oo kale ah macnaa waxa weyaan isagoo fadhiyo ayuu macnaa waxa weyaan akriyaya akriskii wax yar markuu uga laaban yahay buu istaagaya intii u laabnayd buu dhamaynaya wuu rukuucaya markaasuu sujuudaya macna waa sida hadda ragga dadka culculus iyo odayaasha iyo ay sameeyaan salaada taraawiix salaada taraawiixda marka la tukanayo fadhigaa laska way fadhiyayaan way fadhiyayaan waxoogaa markay isyidhahdaan waxaa soo dhow rukuucdii bay istaagaan saas ma markaasa imaamka la rukuuca yani waa sabta un macna way banaan tahay way banaan tahay oo macnaha wax mamnuuca maaha laakin la ajir ma aha ruuxa taagan ayb kulligeedna waxaan ka hadlayna waa salaadii sunnahayd salaada waajibka waan soo hormarinay haddaad kari karta inaadan fadhiisanaysa marka fadhi lagu ogol yahay salaada waajibka waa mar unaad istaagi kari weyday wa laakin tan lagu ogol yahay adoo kari kara inaad ka fadhiisato fadhiga ku tukato waa salaadii sunnahayd macna ayb wa inamaa sallaa wuu un tukaday buu yihi nabigu asubxata sunnada wainamaa sallaa wuu tukaday nabigu asubxata salaada sunaha qaacidan isagoo fadhiyo ayuu tukaday fii aakhiri xayaatihi noloshiisa qaybaheedii dambe lamaa asana markuu duqoobay markuu da-oobay macnaha wadalika kaasina qabla wafaatihi geeridiisii ka hor wey bicaamin hal sano hal sano ka hor geeridiis ayaa nabiga sal lay waslam waxaa qabatay culays iyo da markaasaa wuxuu bilaabay inuu salaadii sunada ahayd fadhi ku tukaday markaasuu bilaabay laakiin intuu fududaa iyo intaysan da-du qabanin taagniiduu ku tukan jiray nabigu sal marka yani ruuxa xaaladaasoo kale ay qabato oo dadnimo ula istaagi waayo ama hilib ula istaagi waayo yani culays ula istaagi waayo uu qabto ruuxaasoo kaleeto ayaa macnaha kii nebigaoo kaleeto salawatulli waslamu aleyh laakin ka kale xataa waa manaha waa fadhiga waa iska tukan kara waa banaanta manaa fadhiga waa ku tukan kara waa iska banaanta lakin nebigu sal lay slam mar walba wuxuu jeclaa camalba camalku ka khayr badan yahay inuu sameeyo laba shay lama doorgelin nabiga sal lay slam ilaa wuxuu dooran jiray koona khayr ka badan khayr ka badan buu nabigu dooran jiray sal lay slam hadduusan dembi ahayn hadduu dembi ka imaanayo wuxuu ahaa dadka ka ugu fogo waa ka fogaan jiray nabigu sal lay slam xadiis baa ka aha marka taagniiduu nabigu dooran jiray sal lay slam lakin marka waxoogaa ku cuslaatay fadhiguu nabigu tukan jiray sal lay slam wa kaana wuxuu ahaa yejlisu mid fadhiis ayib markaad fadhiga ku tukanayso saad u fadhiisanaysaa qaabkee loo fadhiisanaya marka la tukanayo wa kaana wuxuu aha nabigu sal ly slam yejlisu mid fadhiista mutarabbican asagoo tarabuc u fadhiista tarabuc maaqaana soomaliya wax lagu yidhaha tarabuca waxaa la yidhahdaa horta afka aan ku sheego dad waxaa jira un casiladaha inay dhegeystaan laga yaabo ay arkayna ninta midigta ah baggeeda cad ayaa waxaa hoosta laga gelinayaa lugta bidixda ah bawdyadeeda lugta bidix bawdyadeeda ayaa hoosta laga gelinaya lugta midig meesheeda dhulka qabta bugcadkeeda ayaa waxaa la gelinayaa lugta bidix bawdadeeda hoosteeda lugta bidixda bugcadkeedana waxaa la hoos gelinayaa lugta midig bawdadeeda hoosteeda labadii lugood waa laisdaba mariyey sooma labadii lugood waa laisdaba mariyey gacmahana sal buuxana marka waad u fadhiisanaysa sal buuxa baad u fadhiisanoo salkaagaad si dhamaystiran ugu fadhiisan labadii lugoodna saasaa ku dabamarinaysa saasaa marka la yidhahdaa tarabuca la yidhahda af soomaali ku keena marka soomaali maa lagu yidhahda horta ma la fahmay ya waa idin misaaliya sheekhaas u fadhiya wa a sheekhaas u fadhiya wa gacmahana waxaa la saaraya labada labada bawdood dushooda wa gacmahana waxaa la saaraya labada bawdood dushooda halkaasaa la saaraya waa markaad macnaha yani aada sujuudda iyo rukuucda iyo xaaladahawa laakiin markaad wax akrinayso taagnidii oo kale aada ku jirto gacmaha meeshoodii ay lahaayeen baa la saaraya sooma saas man tarabuca markaasa soomaali miyaad ku garanaysa a odayaashii soomaalidu ya waxun baa la dhahaa soomaalida yani waxa weyaan way yaqaanaan fadhigaas magac bay u yaqaanaan marka anugu ma aqaan ya magacaasa la rabaa wa kaana yejlisu mutarabbican qaab fadhigaasu nabigu u fadhiisan jiray sal lay slam ayib marka marka salaada fadhiga lagu tukanayo qaabka loo fadhiisanayo waa sidaas aan tilmaanay wy maana maxay dhaheen fadhi gobeed magac fiican fadhi gobeed ayib asalaatu fi nnicaali walamru biha asalaatu salaada oo fi nnicaali kabaha dhexdooda lagu tukado iyo walamru amrid biha salaado kabaho salaada lagu tukado las amro macnaha adoo kabahaaga qaba ma tukan kartaa mise inaad iska bixisaa waajib ah salaadiio kabihii adoo qaba lagu tukado iyo weliba iyadoo la amray in lagu tukado kabaha taasaa laga hadlaya maana masaladii ay wadaadada soomaalidu ka biyo diideen wa ayib balaan aragna rasuulka sal lay slam waxa kasoo aroray masala kitaab wa kaana wuxuu ahaa buu uhi nabigu sal lay slam yaqifu mid istaaga xaafiyan isagoo kabala axyaanan marmar wamunfacilan isagoo kaba qaba axyaanan marmar marna isagoo kabala buu tukan jiray marna nabigu isagoo kaba qaba ayuu tukan jiray salawatulli waslamu caleyh wa abaaxa wuuna baneeyey daalika arrinkaas liummatii ummadiisana waa u baneeyey hadduu isagu saa yeeli jira ma isagun bay ku gooniyahay maya ummaddana nabigu waa u baneeyey salawatulli waslamu aleyh in iyaguna saa yeelaanoo marna kabahooda ku tukadaan marna ay kabaha iska bixiyaan oo kaba la-aan tukadaan ayib waabaaxa waa baneeyey dalika arrinkaa oo kabaha in lagu tukada liummatii ummadiisa u baneeyey nebigu faqaala wuxuu yihi idaa sallaa hadduu tukado axadukum miskiin hadduu tukanayo salaad rabo falyalbisha xidhona caleyhi labadiisa kabood aw liyaklachumaa ama ha siibo bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda yani markuu siibo xagee buu dhigayaa labada lugood dhexdood u dhiganaya ayb walaa yudii yuusan dhibin bihimaa labadooda walaa yudii kuma dhibo haddii laada naafiye laga dhigo ya-da meesha taalaana kutusa inay naafiya hadday naahiya taho yuusan dhigin ay noqon lahayd waa ya-daa la goyn laha waxaa la dhihi lahaa walaa yu'di saas noqon marka ama ya-daa khalad u taalla haddii laakiin riwaayadu saa sax ku tahay laadu waxay noqonaysaa naafiyay noqonaysa walaa yu'dii ma dhibo bihimaa kabihi labadiisii kabood hayrahu isaga cid aan ahayn kuma dhibo yani yuusan ku dhibin ma laga wada yani lafdigu hadii la yihahdo xataa waa kabar oo laada naafiye laga dhigo bimacna nahyi baa laga wadaa mana luada arabi baa ku yimaada macnaa xadiisku wuxuu leeyahay midkiin hadduu tukanayo labadiisa kabood ha xidho ama ha siibto markuu siibana labada kabood wuxuu dhigayaa lugaha dhexdooda faafaahintaa dheeraad oo kasii dheeraada wuu inoo keeni doona insha allahu tacala kabaha marka laiska bixiya meesha la dhigay waa inoo imaan doonta macnaha haddaysan cidna dhanka bidix kaa xigin dhanka bidix baad iska dhig hadday ay cid dhanka bidix kaa xigtana oo ruux dhankaaga bidix ku tukanayana ha ku xidine waxaa la rabaa inaad dhigato lugahaaga dhexdooda inaad dhigto saas maa hortaadana ha dhiga hortaada inaad dhigto oo tabaha dhanka yani meeshaad ku sujuudayso hortooda ay yaalaan waa mamnuuc nahyi baa ku saaran waa la diiday inaad dhanka midig iska dhigtana waa la diiday laakiin booska ay leeyihin waxa weeyaan waa labada lugood dhexdooda w maa halkaasaa la dhigay si suufka xadaysa xataa looga nabadgalo anagu xaggaas yani markaan xagga joogo rag waxaa jira masaajidda u yimaada inay kabaha qaataan oo dadkii kabaha ka dhameys marka xeelad baa la helay oo kabihii inta lasoo qaato bac yar oo madow oo alaabta lagu qaad qaato ruuxu soo qaato oo bacda geliyo ayaa lugaha hoostooda la iska dhigan halkaas kaba lugahaagiina kugu nabadgale sunaduna waaba sidaas kabaha halkaa in la dhigto maana masaajidda qaarkood waxaad arkaysaan meelaha kabaha la dhigo waxay ka horeeyaan dadka tukanaya hortooda yaala waa qalab inay kaa horeeyaan adoo tukanaya kabuu lama rabo ama waa inay kaa dambeeyaan ama bidix kaa yaalaan haddayna cidi bidix kaa xigin ama lugaha dhexdooda la dhiga w maana ayib marka maxalushaahidku waxa rasuulku wuxuu sal lay wasalam kabahaagii haddaad tukanayso waadna xidhnaan kartaa waadna siibi kartaa waadna siibi kartaa ujeedadu waa taa wa adkada waaba ku adkeeyey alayhi calayhim dushooda ummadda dusheeda waaba ku adkeeyey nebigu sal lay slam asalaata salaada tukasho fiihimaa labadii kabood dhexooda lagu tukado axyaanan marmarna waaba ku adkeeyeyba mar waxaynu soo marnay isagaa ku tukaday sooma marna ummaddii wuxuu yihi ninkii rabowna ku tuko ninkii rabowna ka siib haddana waaba iyadiio kasii adagoo amar la bixinayo waay ku tukada oo rasuul fa qaala nabigu wuxu yhi sal lay slam khaalifuu khilaafa alyahuuda yahuud khilaafa fainahum iyagu laa yusalluuna kuma tukadaan fii nicaalihim kabahooda walaa khifaafihim iyo qubkooda soona kuma tukadaan asalka qaacida sharciya tilmaamaysayo qawaacidda shareecada waxaa ka mid a gaalada wax yar iyo wax weynba in dhaqankooda lagu khilaafo wax yar iyo wax weyn marka haddayna iyagu kabaha ku tukanin daba maro oo idigu kabaha ku tukada haddayna kufkooda ku tukanin intaad daba martaan kufkiina ku tukada kufku macnaha waa taqaanaan baan umalanaya waayal yani waa yani waa haragan waa harag kab ah oo marna saf ahaan baa laga dhigtaay oo kabta iyo wuxuu udhexeeya cag marna isagaaba kab aho waa lagu socon karaa saas maana marka kufka isagay kabka ku ah ama kabka kaaga hooseeya haddaad doonto waad ku tukan haddaad doonto waad iska bixin lakin nebigu sal lay slam wuxuu yihi ku tukada kabihiina iyo khufafkiina waa amar marka ayib amarkaasi macnaha faa'iidada laga wada waxa weye ujeedada laga leeya waxa weye yahuud in lagu khilaafo dhaqankaas a waati iyadan ahayd gartay yani waxa weeyaan yay xiiraane idinku ha xiirina sii daaye shaarubtay sii daystaane daba maro oo shaarubta xiira saas maana maryahay aanqaw ka hoos mariyaane daba maro oo aanqaw ka sarraysiiya meeshay maraan mooye idinku meesha jidka kala qaada intaa waxaa lagala dagaalamayaa dhaqan isku dhaqan inay iskuba dhowaadaan bulshada muslimka iyo gaaladu ayaa laga dagaalamaya maana xataa wax yarna in lagaga daydo lama rabo wax weyn iska badaayo maana saas ayib wa kaana wuxuu ahaa nabigu rubamaa nazacahuma wa kaana wuxuu ahaa rasulku sal lay slam rubamaa rubamaa nazacahumaa inuu siibo ayaa laga yaabaa min qadamayhi labadiisa lugood inuu ka siibo kabihii walxaal huwa fi salaati salaada uu ku jiro isagoo salaada ku jira inuu kabihii iska bixiya marmarka qaarkood dhicisi uma kadibna istamara inuu daa'imo fii salaatihi salaadiisa inuu wato oo uusan salaadii ka bixin kama qaala siduu yidhiba abu saciidin alkudri uu xadiiskan u sheegayba macna yani marmar waxaa dhici jirtay isagoo kabaha qaba nabigu sal lay slam inuu salaada galo salaada dhexdeeda markuu ku jiro kabihii inuu iska bixiyo markuu iska bixiyana salaadii uu sii wad oo uusan ka bixin maa marka salaadii qaarna kabala-aan buu ku tukaday qaarna kabuu ku tukaday sooma ha saasay noqonaysa ayib abu saciidin alkhudri marka wuxuu yihi sallaa waxaana tujiyey bina anaga rasullahi sal lay slam rasuulkaana tujiyey daata yawmin maalin maalin maalmaha ka mid a ayuu rasuulkana tujiyey falama kaana markuu ahaaday nabigu fii bacdi salaati salaadiisa qaarkeeda dhexdeeda salaadii qaar ka mida markuu ku dhex jiro ayuu khalaca siibay nebiguna caleyhi labadiisa kabood labadii kabood buu iska bixiyey fawadacahumaa markaasuu dhigay can yasaarihi dhankiisa bidax buu dhigay sababku udhigay maxay tahay cidna bidix kama xigta marka isagaa imaama sooma ayb falamaa ra'aa markay arkeen annaasu dadkii dadkii ku daba tukanaya markay arkeen daalika arrinkaa oo kabihii uu siibay ah khalacuu iyaguna way siibeen nicaalahum kabahood iyaguna waa iska bixiyeen ilaan rasuulkay ku dayanayaan wuxuu sameeyaba way samaynayaan macna markay arkeen nebigu waa kabihiisa iska bixiy iyaguna kabahood waa bixiyeen nin walba kaftiisa waa iska saaray salaadaana lagu dhex jiraa falamaa qadaa markuu dhamaystay nebigu salaata salaadiisa markuu dhamaystay ayaa qaala wuxuu yihi maa baalukum xaalkiinu muxuu yahay oo alqaytum aada u tuurteen nicaalakum kabihim war maxaa idinku dhacay ood kabaha isaga tiijeen maxaad kabaha isaga bixiseen xaalkiinu soo wey qaaluu waxay yidhahdeen ra'aynaaka waan ku aragnay nebiyow alqayta adoo tuuray naclayka labadaada kawo adoo iska bixiyaan ku aragnay fa alqaynaa anaguna markaasaan tuurnay nicaalanaa kabaha anagi waanu kugu dayanay adiga maan iska kaa dhacnay maadaama aad adigu iska bixisay anaguna adiga unbaanu ku dhacno saasaan iskaga bixinay faqaala nabigu wuxu uri sal lay slam ina jibriila anugu sababkaan u bixiyey baan idiin sheegay ina jibriila jibriil malakuljibriil ayaa ataani ii yimid salaada dhexeedu igu yimid fa akbaranii wuxuu ii warramo ii sheegay anna fiiha kabaha dhexooda inay yihiin qadaran qurun aw qaala wuxuu ihi adan dhib yani wax yani dhibaya salaada oo wasak baa laga wadaa wa fii riwaayatin khabasan waxun waxaa laga wadaa macnaha wax nijaaso ah baa kabaha ku yaalay marka nabigu lama soconin salawatullah waslamu caleyh isagoo ka warhaynin buu kabihii wasakhi ku taala ama nijaaska ku taalo ku galay salaada markaasaa jibriiliyo wuxuu hi kabuhu waxbay leeyihiin iska bixi saasaan anigu ku bixiyey bu nabigu sal ly slam fa alqaytuhumaa markaasaan tuuray labadii kaboodoo markaasaan iska saaray ee fa idaa jaa hadduu yimaado axadukum midkiin ila almasjidi masaajidka hadduu yimaado falyandur ha fiiriyo fii naclayhi labadiisa gabood ha fiiriyo kabaa ha fiiriyo macne yani kabuhu meesha ay ku socdaan iyo qaybtooda hoosu hadayo inay bal wax ku yaalaan iyo kaleeto inay nijaasa ku taala in kale ha fiiriyo intuusan masaajidka la gelin wey macnaha falyandur ha fiiriyo fii naclayhi labadiisa kabood ha fiiriyo fain ra'aa hadduu arko fiiha fiiha kabaha dhexdooda qadaran wax wasakha aw qaala wuxuu ihi adan wax dhib ah wa fi riwaayati ukra riwaayo kalena waxaa kusoo aroortay khabasan yani waxun kulli waa isku macno wey mana qadaran adan khabasan waa waxaa laga wadaa uun waxun oo nijaasa wey mana ayib hadduu ku arko midkiin kabihii markuu fiiriyo hadduu wax wasakha ku arka ama nijaaso ah falyamsaxhumaa ha ku tirtiro dhulka waliyusalii hala ku tukado fiihimaa dhexdooda kabihii markaad fiirisay waxaad aragtay saxaraa ku taalla waxaad samayni carada intaad marmariso ood carada ku xoqdo markay caradu tirto wixii ku yaalla baad la soo geliyo markaasaad ku tukani oo saxaradii ku taalay kabuu soo nijaas maa kabaha waxaa daahiriya carada inaad dhaqdo uma baahno haddaad saxaro kula istaagto oo caro kaloo ingegan aad sii mariso xadki sii mariso oo saxaradii ku daalay ee caradaasi baabi'iso ingegto meesha ka tiranto kabahaasi daahir u ah caradaa dambaan laga jira waxaa la mid a haweenka markii nebigu sal alay wasalam uu yidhi ragga maryahooda hoos uga dhigaya aanqowga cadaab iyo ciqaab ilaahay bay leeyihiin baa waxay haweenka yidhahan nebi allow haweenku say samaynayaan markaasuu nebigu sal alay wasalam taaka hoos hoos ha u dhigeen markaasaa waxay yidhahdeen eda lugahanagaa weliba muuqanaya markaan socon marka hadday lugihiina muuqanayaan dhul dhul hoos u dhiga nabigu sal alay markaasay usoo dacwoodeen haddana waxay yidhahdeen nebi allow markaanu roobku do-o oo jidadku ay qurmaan eda maradii waxay dhulkay ku jiisamaysaa saxaradii iyo kaadidii iyo wasakdii iyo wixii bay sii maraysaa markaasuu nebigu wuxu uri sal lay waslam dhul kaloo nadiifa soo ma sii maraysa markaa kadib haadaa l kaasaa nadiifinaya bu nebigu sal lay slam kaasaa dhaqaya saas maana marka waxaa la yidhahdaa yani maradaas dhul qabaana macnaha dhulka ku jiitamaysa iyo taqriiban kabaha iyo waxaa daahiriya caradaa daahiriya saas inaad dhaqdo uma baahan marka sabtii aad la soo gelaysay masaajidka haddaad nijaaso ku aragto dhulka marmari markay ka tiranto waad ku tukan kartaa wy macana daahir bay markaa noqotay inaad dhaqdo biyo la aadana uma baahna saas wy macana ayib wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam idaa nazacahumaa labada kabood hadduu siibo wadacahumaa wuu dhigi jiray can yasaari dhankiisa bidix buu iska dhigi jiray nabigu sal lay slam hadduu kabaha siibo dhanka bidix buu dhigan jiray wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda idaa sallaa hadduu tukado axadukum midkiin falaa yadac yuusan dhigin naclayhi labadiisa labadiisa kabood can yamiinihi dhankiisa bidig dhankiisa midig yuusan dhigin dhanka midig kabaha iska dhigin walaa can yasaarihi dhankiisa bidixna yuusan iska dhigin oo fatakuuna markaa ay noqoto hadduu dhanka bidixda iska dhigo can yamiini hayrihi cid kaloon isaga ahayn midigtiisa ay noqoto marka ruux kale ku garab taagan yahay adiga bidixna uu kaa xigo bidixaada taagan yahay kabihii haddaad bidixdaada iska dhigto su ruuxa kale dhinaca kaa xiga midigtiisa noqon mayso saasay noqonaysa ruuxii kale midigta ka xigaan lama rabo marka saas hadduu ruux dhankan kaa xigo bidixda ah sabii inaad bidix iska dhigta lama rabo maxaa yeele ruuxa kale midigtiisa noqonaya ayib walaa an yasaari dhowkiisa bidixdayuusan dhowkiisa bidixda yuusan iska dhigin oo fatakuuna ay noqoto markaa kabihii can yamiini hayrihi isaga hayrkii midigtiisa markaa ay noqdaan macnaha muxuu samayn marka ilaa anlaa yakuuna inuusan ahaynba mooye can yasaari bidixiisa axadun ruuxna uusan inuusan ahayn mooye bidixdiisa hadduusan ruuxna ahaynoo cidi ayna ka xiginba mooye oo markaa de wuu iska dhigi karaa masalan waa munfarid oo keligii buu tukanaya masalan ama waa imaam oo dadku tujinaya bidixdiisa cidna kama xig ama mee wuxuu ugu xigaa safka dhanka ugu bidixeeyo ugu xiga derbiga isaga haya ama markaasoo kaleeto meel yaroo dhinacagoo ka banaan waad ka dhigi karta saas maana de nina bidix kaa xigsan maayo ayib walyadachumaa ha dhiga bu nabigu sal sl labadii tobood haddii bidixdii laga xigo wayo isaga markaa walyadachumaa ha dhiga bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ha dhigo labada lugood dhexdooda ha dhigto marka yani waxaan ka qaadanay nusuusta faraha badan in kabaha lagu tukan karo tukashadooduna inay mashruuc tahay oo aynan bidco ahayn inaysan bidco ahayn siday dad badan u sawireen waxaa hariib ah kutubtii fikiga laftooda way ku ooleysay masaladan in kabaha lagu tukan karo banaan tahay laakiin markay arkeen dadku dad fulinahayo ku dhaqmaya ma wixii hariib iyo waxa la yaab la noqday macna yani shaygu haddaadan yani markii hore uu kugu ahaa yani uu nadari kugu ahaa oo wax la fuliyo lagu dhaqmo uusan ahayn laakiin mabaadi un la akriyo uu ahaa markaad aragto isagoo la dhaqan geliyey hariib buu kugu noqonay xataa markii horeba aad sii aqoonsid oo sii garatid falaan masalan hadda xijaabkao kale qur-aanka iyo sunada nabiga sal lay wasalam iyo kutubtii fiqigood fiqiga ahayd kulligeed waxay ka warramaysay haweenka xijaabkooda wa cawratu lmar'ati jamiicu badaniha soo safinihi ma ahayn وcawرaة اmرأaةi جamيicu badnha ma cad اwجه واlkafayn yuu ahaa sooma wadaadadii markay arkeen gabdhihii o xijaabay oo safirihiiba xataa qaato ku dhaqmay way la yaabeen war bidcadana xagee ka tiirda waa wadaadadii safiiraha marka shayga ku dhaqankiisa iyo maqalkiisa waa kala marka dhaqankiisa aragto adoo maqli jira waxa laga yaba inaad la yaabto adoo akrin jira baa laga yaba inaad la yaabto dhaqankiisa mana saas marka yani waa sunno wayna banaan tahay waajibna ma aha inaad iska bixisana ku banaan inaad ku bixisana ku banaan laakiin waxaa haboon in la fiiriyo haddii masaajidku uu gogla yahay oo gogol ku wasakoobaysa kabaha uu gogla yahay sida masaajidda hadda maanta oo kale inaad intaad kabihii oo wasakaysan la soo gasho waan ku tukanaya tirado sunnaan fulinaya lagamana hor istaagi karo ma fiican sababku muxuu yahay sababku waxa weye masaajidka nebigu sal alay wasalam wuxuu ahaa yani bacaad buu ahaa qururuxbaa iyaa saarnaa oo macnaha wax gogole ma oolin masaajidda noocaasoo kale ama banaanka oo kaleeto oo kabihii wax dhiba ayna u geysan karaynin waad ku tukan kartaa laakiin masaajid goglan oo gogoli taallo inaad kabihii kula istaagto oo wasakowdo oo berrita loo baahdo in farash la geliyo si loo dhaqo oo laga yaabo macnaha in dadkii ay cudurra ka soo gaadhaan mafaasid ka fara badan inaad dhaliso shayguna shay iska jaa-isa u ahaa markaasi macnaha ma furno saas macnaa ayb marka taas marka kabihii way mana kabihii waay shabaabku markay iyaga laftooda ku cusub tahay dadka yani waa waxaan garanayaa iyadoo dadkuba aynan fahminba xataa macnaha asasiyaadka diinta ba aynan fahmin ayaa waxaana loo akriyey xadiisku wuxuu ku yaalaa bukaari baa wariyey wuxuu ku yaalaa yani cumdat axkaam cumdat axkaamkaana loo akriyay marka xadiiskan anas nabigu kabaha ma ku tukan jiray ha waa soo maray wadaadki loo akriya marka si xamaas lagu loogu akriyo wuxuu i waa sunno nebi oo dhimatay waa in la nooleeyo anaguna dhalinyara nahay dadku waxaa nidhi sunnadan dhimatay aynu ka bilowno inagu nooleyn waan soo tagnay duhur bay ahayd salaaddii casarkaan soo aadnay salaaddii casarkoo lagu jiro masaajid kale ayaan soo gaarnay kabahanagi xataa anagoon fiirinin manijaasiinsan yihiin yaan daflani markaasaa waxaa dhacday safkii markaan galay oo dadkii arkeen nala safka ku jiray inaan kaba qabno hoos markay noo fiiriyeen gunno walba gabaan gabaan u baxa annagii baa waxaan ku soo hadnay saf dhexe annagoo afar ah yaa saf dhexa ku soo hadnay